haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal xidid iyo cid kale kay ahaataba martidu sideedaba waa socoto waa dad rugahoodii xoolahoodii iyo reerahoodii ka soo fogaaday ayna suuragal tahay dhowr aqoolood inay soo jibaaxayeen dhul abaar darteed looga kala guuray sidaynu ognahay sudcaal dheer iyo ku gaaban miduu ahaadaba soomaalidu sahay ma qaadan jirin hadday qaadatana wuxuu ahaa sibraar caano geela oo markuu ugu bato qofka sitaa uu laba gelin midba xig ka dhamo kolkii haddaba iyaga oo gaajo la liita ay goor galaba bidhaani u muuqato ama ay sharqani dhagahooda ku soo dhacdo ayay socotadu farxaan waxay fishaan kol dhow inay luunka rogi doonaan waxay malaystaan in habeenkaas iyaga iyo diyahaalka hayaa ay kala faataxaysan doonaan oo loo loogi doono hilib iyo caano laga dambaysiiyo inay ka dhargi doonaan ayay nafta u sheegaan mar walbase ma ahee waa haddii ninka reerkaas lihi uu yahay mid hanta wax uu bixiyo marka labaadna deeqsi ah oo magaca iyo manfacu uu magacu la wenyahay kolkol bayse socotadaas oo kale waxay ku soo beegmi jireen qoys afarta adduunyaba wax fiican ka haysta maxay ta kuugu taallaa ninka dambaabaa waa muudal had iyo jeer in wax soo galaan mooye aan xeryaha u oodan wax ka bixin waa qaduuc wax huridda ka hordega oo xataa hadday tahay aaran ciirta la daadsho aan caanaha xoolihiisa quuri karin iska daa socoto goor habeena soo dul dhoobatay inuu neef uga looge tilmaamahaas raggii lagu yiqiin midkood oo magaciisa diiriyada igu sheegay ayaa goorfiina waxaa soo martiyey dhowr ninoo haweenayda u dhaxda ay xigaal ahaayeen sidaa darteedna xididkiis ah sow in qalqaalo loo gala ma aha sow dhaqanka wanaagsan in loo kaco fari maayo haddiiba saygii iyo afadiisii ayaa ka tashaday wuxuu martisoorku noqon doono markaas buu la soo booday kuna adkaystay in iyaduna ay ragga beriis dabka u saarto isaguna uu geela caana uga soo liso hase ahaatee taladaasi ma noqon mid ay dahabo ku raalli noqotay waxay tidhi diiriyow nimanka qaar waa ilmaadeeraday qaarkood kalena eedda ayaan ugu qumanahay sidii udubkayga loo muday maanta ka hor weligood reerkayga cagba soo dhigin ha ina ceebaynoo idakuguma yaree wanka ina hiblooda nimanka aan u loogno yay magac xumo inaga geyn laakiinse hadalkaas afadiisa diiriya dheg umuu dhigin xaajadiina waxay ku dambaysay mararkaas oo kale siday weligeedba ku dambayn jirtay mar walba oo ay wax isku qabtaanba tiisa ayaa meel marta teedana kamuu hoos qaado habeenkaasna waxay dahabo arrintii ka gaadhay laba midkood intay carooto oo duudo in reerku sidaa ku dumo ama nimanka ay qaraabada yihiin in wanka loo qalo weliba sida gadaal ka caddaan doonta murankii arrintaa ka dhashay ee iyada iyo saygeeda dhex maray martida waxbaa ka soo gaaray oo way maqlayeen kastaba ha ahaatee dahaba waxay go-aansatay inaanu reerku dumine iyadoo aan raalli ka ahayn ay talada saygeeda u hoggaansato dabadeedna habeenkaas waxaa martidii lagu sooray wax ay qawadeen beriis iyo caano qaar lagu iidaamay qaar kalena ay dhameen martidii xididkana ahaydi waa berigii ayay reerkii ka jarmaadeen hase ahaatee markay guryo tageen waxay ku habboonaa ma ay yeelin sidii xidid uma ay dhaqmine si ka duwan bay u dhaqmeen qofkii ay la kulmeenba waxay cod dheer ugu sheegeen martisoorkii ay diiriye ka filaayeen iyo siday ugu hungoobeen weliba intaas kumay ekaane mar walba waxay doodooda markhaati uga dhigaayeen murankii isaga iyo afadiisa dhex maray kuna saabsanaa martisoorkoodu caynka uu noqonayo eedaasi markay soo gaadhay diiriye garaasta ayay kaga dhigtay aad buu u carooday taasoo geyeysiisay in isaguna uu yeedho wixii ku habboonaa wax ka duwan waxay ahayd inuu iska dulqaato oo inta xididnimada eego aanu la tirsan nimanka ay gabadhoodu u dhaxdo ee carruurtiisana abtiyaasha u ah siday u ilduufeen ayuu isna ula ilduufay markuu tiriyey gabayga aan dhowaanta wadin doono wuxuu ku halqabsanayaa afadiisa oo sida muuqata cabashada ilma adeeradeed ka garowday saygeedana ku eedaysay inuu yahay muudal qaduuca oo magaxxumada degaanka loo mariyey isagu isku soo jiiday sow kolka inuu isdaafacaa lama gudboona haddii la sheelay martisoorkii quruxda badnaa ee habeenkii ay la hoydeen uu xididkii isku murweeyey sow inuu isagu sheega ma aha markaas buu xusayaa bariiskii uu sixinka ugu iidaamay caanihii uu ka durduuray iyo shaahii uu uga dambaysiiyey dabadeedna wuxuu afadiisa kula talinayaa iyada ayaa dadka ugu xigtee in raggii eedeeyey ay u sheegto inay ceeb tahay in mar walba ay hilib shilis u hanqaltaagaan haddii aysan sidaas yeelinna ay bulshada dhexdeeda ku ceeboobi doonaan wuxuu yidhi dahabooy haddaan dalab lisay iyo deeqe iyo heesa dilkeedii madiixna aan ku daray daawad iyo haybe oon weliba shaah iyo xawaash aan dabka u saaray dumarkuna bariiskii karsheen dahab la soo siiyey oo ay dul heehaabiyeen sixini waa dooge jeeruu ilkaha darib la dhaco awla lana diiro ma dulmiyina xididkay waxbaan deeqin weligiis dareen weeye hilib uun hadday nimanku doonaane waa loo digaa duul hadday dow xun marayaane dadna adiga waa kuu xigaan daahir iyo nuure deelqaafka waa laga qabtaa kaad ka diir nixiye nin dulqaad yaqaan baan ahaan diirin weligiise dad kaleaan ka baqayaa inay dafu yidhaahdaan ugu dambaystiina dhowrka meelis ee uu tixda kusoo gabagabeeyey ayuu diiriya ku sheeganayaa inuu yahay deris iyo ka fogba nin deeqsi ah oo faxalnimo loo wada aqoonsan yahay afadiisuna hadday tahay qof rabbi ka yaabaysa ay sidaa ku taqaan wuxuu yidhi dembi iga fog baa doonaysaan inay dul keentaane dadka durugsan iyo way ogyihiin kaanu derisnaaye daayin inaad ka yaabto iyo haddaad daacad u hadlayso dadku ima xantoo waad og tahay danise yeelkeed dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo